magaalada burco weliba la ka goobday munaasabadii oo ka qalan jibiyay in ku badan labaatan arday oo baradeen xirfado farsamada gacanta aanasi oo la baray xirfada dheertolowga ka ganacsadowga hilibka iyo xirfada makaanikada oo ee sameeya uga baabuurta weliba intiisa dareeri tobabar ka fuliyaayey hay-adda aadam academy oo kaaladaasa hay-adda caalamiga ee u s a d f a onkahoreyntii weliba munaasabada ku hadalena gudoomiyaga hay-adda aadam academy khadar jirta iyo xubno kale oo ku hadalayan afka hay-adda asaya mashruuca fayskiisii labaad wuxuu ahaa in la ballaadhiyo oo xirfadda iyo muxuu ahaa shaqo abuurkaba lasii kordhiyo wuxuu ka koobnaa laba boqol oo qof oo shaqo abuur loo sameynayay boqol iyo labaatan waxay ahaayeen dumar hablay haayeen siddeetanna rag bay haayeen boqol iyo labaatankii lixdan gobolka tog dheer baa laga fuliyey lixdan qof shaqo abuur looga sameeyey oo maanta ay kamid ka mid tihidiin labaatankiina soo baxaya labaatankii arday inaga horreeyey waxaa ahayn labaatankii dumara ee ee la baray hilibka ee maalgelinta loogu sameeyey xoolaha labaatankii dumar ee ka horreeyey gobolka togdheer burco magaaladiisa waxay ahayd dumarkii la baray dawaarka maantana dee waad ka warhaysaan oo magaalada qaar baa ka shaqeeyo soo saara dharka dharka iyo iyo muxuu ahaa farsamada lixdanna waxaa loogu tababaray gobolka awdal magaalada boorama oo sidaasi la mid ahaa labaatan la baray xilfadda laxaamada alxanka iyo labaatan la baray muxuu ahaa mxu af soomaaliga iyo xisaabta loo maalgeliyey xoola si ay ugu shaqaystaan hilbilayaasha labaatanna waxay ahayn hablihii dawaarka la baray boqol iyo labaatan ayaa gobolka togdheer iyo gobolka muxuu ahaa awdal laga shaqaalaysiiyo shaqa abuur iyo maalgelin loo sameeyey siddeetan ka midana magaalada hargeysa oo caasimadda ayaa loo maalgeliyey annaguna waxaanu dee xaggan ka caddaynaynaan sheegaynaa inaan mas-uuliyaddii iyo hawsha aan xilkii aanu qaadnay inaanu dee sideedii uga soo baxnay dadaal dheeraada ku darnay doonayna idinkana wixii layna baray inaad ka faa'iidaysataan oo dadaal dheeraada ku dartaan aan u adkayno ammaanada siaan hadhow toole aan la odhan ba halkaasi halkaasi ka baxday adaabtaa waan ku wareejinayno waxaan sifo sharcigan ku kala saxeexanay waxaananu sheegin inaan sifo khaldan loo isticmaali karin aa qofku iska iibsan karin ciddu doona aanu siin karin alaabtaa loogu talagalay keliya inuu ku shaqaysto uu ka faa'iidaysto oo ah ujeeddada wixii laydiin siiyey laydiin tababaray afartaa bilood laydiinku siiyey saddex baa idiin kulmay lacag baad qaadateen xirfad baad hesheen agab baa laydiin siiyey waxaa kaloo idinla kulmay macallin baa laydiin qabtay goob baa laydiin keenay adi waxay wi soo toos kaalay baro cabdinaasir cismaan oo ku mid a mas-uuliyiinta hay-adda caalamiga ee u s a d f iyo dhallinyarada weliba uu iskala dardaarmay inay ku faa'iidaysadaan xirfado la barya ardayda kaloo dhanna boqolkiiba boqol muxuu ahaa waa ay waa ay qalin jabiyaan marka modelkan waa model wanaagsan laakiin kharash badan kharash badan baa idinku baxay sagaal kun bay ku sii socdaan dadka ay hay-adda u s a d f tababarka siisa ee shaqadaadana u abuurta waxaana ku mid a ardaydii munaasabada lanqobod iyo maalinkii tababarka biyay iyo kuma hadnageen fursadda dhallinyarada la siiya wixii aanu tacabnay iyo wixii aanu barannay iyo wixii intaasoo dhan aan wakhtiga soo siinaynay aad og tihiin macallinkeenna daar cabdirashiid maxamed in uu juhdi badan ina geliyey wakhtiga si noola qaadanayey oo aada ogeydeen in aanu hadday dhinac walba noqoto in aanu ina habran anugu mkaari banaho magaalada geeris ku haystaa cid aan u shaqeeyaaba gooye maaha hadda labaatan bay gu sugayey wax qabiil la yidhahday ma jiraan ayadu waa qofku shakhsiyadiisa siduu isu soo saaro weeye iyo meeshu asagu isdhigo waxaa laydinka baahanyay marka waxaan aaminsanahay maadaama aynu nahay oo laisku raacay oo ciduna markhaati ka tahay inaynu nahay dad aan dawarsan oo dadka baryo hoos dhigta inaynu fakirino oo dabeetana keenno wax ku soo kordhina qaranka salaamayaa una mahadnaqayaa hay-adda aadam akadhemi oo gobol ahaan hoggaanka iyo qorshaha wax inagu soo gaadheen iyadu mas-uulka ahayd sidoo kale hay-adda hantida iyo kharashka iyo waxtarkaba bixisay ka dambeyntii dhallinyarada xirfadda la bariyo gebagabadii shahaadooyin la ka doonsay saasaato on weli ballanka daaqay qalabkii oo ka shaqaysada lahayeena